guugan waxaa la dhahaa ordering chaos understanding governance in somalia waxa weya nidaamka maamula ee ka jira soomaaliya in la fahmo yani markaad fiiriso si cilmiyana loo fiiriyo waxaa la dhaha governance ama maamulka had iyo jeer wuxuu la xidhiidhaa nadariyaad maxay ahayd ay asalkoodii kasoo aasaasmay nidaamkan reer galbeedka ee dowladnimada iyo maamulka iyo nidaamyadaas marka hadda soomaaliya iyadoo matalan dawlad leh waxay u arkaan yani marka laga fiiro nadari ahaan yani caalamku soomaaliya meel aan waxba ka jirin dawlad iyo nidaam iyo waxba toona una ka jirin marka guugu arrimahaas arrintaas iyo arrimo kale oo badan oo oo khalada oo oo xaqiiqda soomaaliya aan ka turjumaynin ayuu beeninayaa oo si cilmiyaysan u beeninayaa waa garta marka waxyaabaha aad tusaalaha usoo qaadatay maxaa ka mid ah si aad wax uga bedasho sawirka khaldan ee soomaaliya laga haysta gaar ahaan dalalka galbeedka dalalka galbeedku nidaam cilmi dhisid cilmi baarid bay ku salaysan yihiin fikiradan maxay ahayd ee soomaalida laga haysto nidaamyo wax badan oo fara badan oo aada u fara badan baa soomaalida laga qoray kontonkii sane ugu dambeysay oo matalan waxyaabaha cajiibka waxaa ka mid ah soomaalidu waa dad qabiilooyina qabiilooyinkaana colaad fog oo xad fog baa ka dhaxaysa oo maxay ahayd wax aan la xallin karin ah dawladba ma noqon karaan fikirada qaarkood baa saale waa garta adiga marka maxaa ku doodeysaa oo waxaasoo dhan gadaal intaan u raacay anoo ku dabaqaya xaqiiqda soomaaliya ka jirta waxaan oo dhan inaynan wax yani ka turjumayn xaqiiqda soomaaliya ka jirta inay yihiin oo nidaam cilmiyeysan raacaya nidaam cilmiyeysan baa jiro oo markaad aad aad fikir cusub abuurayso ay tahay inaad marto ayaa waxaasoo dhan uu buugani beeninayaa oo saad ciwaankiisa ka arkayso yani meesha nidaam iyo sistem ka jira laakiin systemkan aad galbeedka ku taqaanaan ma aha ee waa system soomaaliyeed waa gartay marka talooyinka aad aad ku soo jeedinayso buugga maxaa ka mid ah maadaama aada xustay in waxyaabo fara badan oo si khaldan loo faafiyey oo soomaalida ku saabsan iyo soomaaliya inay jiraan waxyaabaha adiga aad ku talinayso ee buugga aad ku xustay maxaa ka mid a waxaa ka mid a waxaa jira waxa la dhaho ungoverned state yani meesha hadday dawladdu dhacdo ama dawladdu ay tabar yar tahay oo fragile states waxaa la dhaho dawladaha maxay ahayd awooddoodu aynan xooganayn waxaa loo arkaa meeshaas nidaam iyo system iyo waxba inayna ka jirin kow buuggan waxa ugu muhiimsan ee uu beeninayo waa nadariyadda noocaasa soomaaliya ma aha yani noman island meel aan cidno lahayn oo nidaam iyo waxba toona ka jirin oo qof walba qof kala dilayo waa xaqiiq yani dhibaato iyo dagaallo inay inay marar qaarkood jiraan laakiin taa macnaheedu ma aha soomaaliya inay tahay meel cidlaa dadka soomaaliya system bay leeyihiin nidaam baa jira dawlad baa jirta dawlad goboleedaa jira yacni nidaam ay ku kala baxaan oo fara badan oo oo soomaalida u gaara baa jira marka buuggu taasoo caddaynaya oo fikiro badan oo hore u jiray ayuu meesha ka saarayaa waa gartay laakiin guud ahaan marka la eego soomaaliya waa dal soo kabanaya waxaa suuragala in hay-adaha dowladood sidii loogu talagalay aanay u shaqaynayn waxyaabaha qaarkood marar badan laga hadlo oo argagixisadu ay ka mid tahayna waa dood halkeeda taalla say wax kuugu muuqdaan adiga ma arrimahaas ma jiraan miyaad leedahay maya waxa weeyaan al-shabaab laftooda guugani qaabka u fiirinaya waxa weeyaan yacni qaab ka duwan nadariyaadkii hore wax loo fiirinayo waxa buugani uu khuseeyo waa governansiga waxa la dhaho iyo nidaam iyo maamul meesha ma ka jiraa waxaa jira nadariyaad qadiima oo dhahaya meeshan yani oo iyo kuwa dambe oo xiliyo cusubba soo baxay oo ungoverned spaceska ama soomaaliya min meel qof walba uu qofka kala dilayo weeyaan sooma taasina waxay keentay sawiro xun iyo siyaasado aan soomaaliya ka shaqeynayn nidaamkii dawlad dhisada in lagu saleeyo marka buuggan waxaasoo dhan buu beeninayaa waa gartay marka la eega dalkan hadda aad ku nooshahay norway dad badan oo soomaali ah oo ilaa konton kun gaaraya ayaa ku nool waxaana laga yaabaa in norway ay ka mid tahay meelaha marar badan soomaalida dhibaatooyin ay kala kulmaan gaar ahaan dad badan oo soomaali ah oo dib loogu celiyo dalkooda iyo mararka qaar in nidaamkooda iyo sharcigooda uu ka ad adag yahay dalalka kale ee yurub ama kuwa galbeedka buuggan marka dhinaca norway marka leega ama dalka norway sidee looga arkay wallahi xaqiiqatan yani aad baa loo soo dhoweeyey oo joornaalada ugu waaweyn ee norway norway ka soo baxa laftooda ayaa qeybo ka soo qaatay oo dadan cusub oo buuggan uu dhalinayo waxayna taasi horseedi doontaa soomaaliya sidii hore ee loola dhaqmi jiro dadka soomaaliyeed loo arkay sawirkii hore u jira u samaysmay in wax badan uu ka bedelmo oo bulshada caalamka ah ama soomaalida wadamada kale ay ku nooshahay yacni si sidii hore ka duwan loo arka buu qeyb ka noqonayaa buugga